App-ka Wannacry waa hab lagu shubto lacagaha isla markaana lagu ciyaaro laanduqa turubka ama ciyaaraha lagu saadaaliyo dhalinyarada ku nool magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii dambe ku dhiirraday isla markaana si aad ah u isticmaalaya App-ka Wannacry iyaga oo lacag ku shubanaya si ay lacag uga sameeyaan. Sheekh Xasan Raage oo ka mid ah culimada degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in App-ka Wannacry uu yahay mid "xaaraan ah marka loo fiiriyo diinta Islaamka", isla markaana dhalinyarada waxa uu ugu baaqay inay iska joojiyaan isticmaalka app-ka.
waa maxamed aadan maxamuud dhalinyarta dhobley aad bay u ciyaaraan geemiska dhibaatooyin badan buu leeyahay dhibaatooyinka waxaa ka mid ah horta waa shay xaaraana geemiska marka waxaan odhan lahaa dhalinyarta dhobley in iska dhaafaan ay manfacaad kale iska rasan kolla waxba kolla waxbaa ka baxayo lacagaa ka baxaysa kolla waa shay xaaraan ah shayu marka waxaan odhan lahaa ugu baaqayaa dhalinyarta dhobley inay iska dhaafaan geemiska cabdiraxiin cabdulaahi maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarta dhobley horta inta badan macnaha abkan banksbed adduweynaha oo dhan buu ku faafay meelaan caalamka laga ismaalin ma jirto oo caqabada weyn buu bulshada ku hayaa horta inteeda badan waxaad moodaaba soomaalidu inay kasii xag jirto waayo innaga macnaha abkan dhalinyarteenna waxay u badan tahay ma shaqaysato arda wiilkii dhalinyarta ahaaye aan shaqaysanayn baa nus dollar inuu dirqa kusoo helaa dhacda nus dollarkii markuu soo helo waxaa dhacaysa nus dollarki wuu isdhahayaa bal ku faa-iid inaad boqol ku faa-ido konton ku faa-ido dad ku faa-idaa way jiraan laakiin faa-iidadu maxay kuu sheegaysaa haddaad waxba kala tegay ma waxyaalahaas wax sharcigu ogol yahay oo bannaan yahay ma ahee marka koowaad waxaan ku waaninaynaa bal arrintaa inay ka reebtoonaadaan maxaa yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan ah wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlahayay suuratulmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsu min camali shaydaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun khamrida iyo maysirka oo waxaanaad eegay weydiisay waa qamaarka noocyadiisa iyo ansaabta iyo aslaamtaba waa camal shaydaane ilaahay ka dheeraaduu leeyahay waxaa laga yaabaa ood mudantihiin markaas xaqiiqa aad ku tihiin inaad liimaantaani